just don't give a damn no more.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internet-ka ee v o a somaly com
barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kuwdii iyo barkii duhurnimo waana maalin jimcaha toddobiyo tobanka bisha disembar ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaana barnaamijka dhallinyarada maanta idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aanu ku eegayno sida dadkii horeeta ee reer guraag ahaa ay ugu xisaabtami jireen bilaha iyo xilliyada kala gedisan balaasin buu lahaan jira oo lix biloodoo guda iyo lix biloodoo jiilaala la odhan jiray cilmi ilaahay bay haydoo way kala socnaydoo dadka qaarkii lixdaa bilood ee guga haddana waa la kala qaadi jiray
heesihiina waa idiin haynaa dhegaystayaal iyo ciyaariyaasi heeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida oo aan idin aqhriyo faransiiska ayaa si adag wuxuu u xadidi doonaa usafridda iyo ka imaanshaha dalka britain iyadoo sababtuna ay tahay kiiska sida deg dega u faafaya ee nooc cusub ee omicron ee covid sagaal iyo toban tallaabadan ayaa si lama filaana waxay u hakisay qorshihii safarka ee qoysaska iyo dadka kaleeto ee labada dhinac ee kanaalka ingiriiska dadka safarka ayaa su-aal geliyey tallaabooyinkani iyadoo saraakiisha u k na ay ku tilmaameen tallaabadan inay tahay mid aan wax macnaa lahayn omicron ayaa waxa uu gelgelay adduunka oo dhan waxaana u geliyey liiska cas haddana mamnuucista safarka ma noqon doonto mid wax ku ool ah ama dheelitiran sidaasna waxaa yidhi afhayeenka ra-iisul wasaaraha britain boris johnson max plain plain ayaa waxa uu sheegay in johnson uusan kala hadli doonin madaxweynaha faransiiska emmanuel macron tallaabadaasi britain-na ayaanan ku tala jirin inay qaado tallaabataasi lamida duufaano xoogan ayaa waxa ay aada ugu dhufteen koonfurta bari ee filibiin taasi oo markaasi rujisay geedo badan kadib markii ay cardaaduqaha ka soo dhigtay gobollada jasiiradaha oo markaasi laga daadgurayay ku dhowaad ilaa iyo boqol kun oo qof ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi filibiin ayaa u gurmaday dadka deegaanka ah ee ku godoonsan biyaha roobka uu dhigay gobollada koonfurta halkaasi oo rabab mahigaanihii ay ka daayeen tuulooyinka ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi filibiin ayaa sheegay in ay joojiyeen dhammaan maraakiibta ku dhowaad afar kun oo rakaaba iyo shaqaalaha doonyaha iyo kuwa xamuulka qaada ayaa waxa ay ku xayir yihiin sida lagu soo warramayo dhowr ka mid a dekadaha koonfurta iyo bartamaha ee dalkaasi filibiin dulumaadyo dhowr ah oo u badnaa kuwa gudaha ayaa la joojiyey waxaana la xiray dugsiyada iyo goobaha shaqada ee meelaha aadka u nugul in ka badan sagaashan iyo siddeed kun oo qof ayaa waxaa loo daadgureeyey si badqab ah sida ay sheegtay hay-adda ka jawaabista masiibooyinka ee dalkaasi filibiin haatan dhegeystayaal sidaan mar horba idiin ballan qaaday waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaana noo soo diyaariyey haashim sheekh cumar good oo ku sugan borama
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aalaaba maalin walba oo jimco ah aad hadahan ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan sooyaalkii hore ee soomaalida ee bilaha sannadada iyo xilliyada sidii ay u isticmaali jireen waxaa barnaamijka inoogu martiya caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida caaqilada dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama ku soo dhowow caaqil ibraahim maxamed riiraash siday soomaalidu u isticmaali jirtay sooyaalkii hore xilliyada sida bilaha sannadada iyo manaasilka waxaan salaamayaa v o eda dhammaanteed iyo shaqaalaheedaba waan salaamayaa waayahay dhaqamadii hore dee dadku wuxuun buu dee lahaan jiray iskama noolaynuune wuxuun buu lahaan jiray waxaa loo yaqiinay dhulkan aan joogno markaad burca wixii ka sokeeya malaasin buu lahaan jiray caadiyahoo lagu yaqaan ilaa ilaa kilalka shanaadoo malaasin buu lahaan jiray oo lix biloodoo guda iyo lix biloodoo jiilaalaa la odhan jiray cilmi ilaahay bay haydoo way kala socnaydoo dadka qaarkii lixdaa bilood ee guga haddana waa la kala qaadi jiray labada hore waxaa la odhan jiray diraac baa la odhan jiray gobolka somalilanna diraacda dhulka qaarkii waxaa looga yaqaanaa kulaylaha ayaa looga yaqaanaa ilmihii habartii kala hallaabaan hargeysa wixii dhankan ka soo xige ee lagu dara ee ilaa kilalka shanaadna diraacda waxaa loo yaqaanaa raaxada candhaqoysta ah loo yaqaanaa laba bilood bay ahay diraacdaasi laba xagaayaa ku xigay xagaa caddaka la yidhaahbaa diraacdaa ku xigtay oo xooluhu way kala guri jireenoo waxaa la odhan jiray xagaagu xagmaal kolka looda loo heesayo xagna weysh iyo wiilkii jiray maal baa la odhan jiray oo waa la kala xoolaha kala guri jiray bishaa waxaa la odhan jiray xagaagu xagmaal xagna weyshiyo wiilkii jiray maal baa la odhan jiray xagaa cadde waxa ku xigta tu la ydhaaha xagaa madoobaa ku xigta oo wuxuu ka di'i jiray xagaa cadduhu waaleedku ka di'i jiray wixii wajaala iyo ama duryadaa ka koreeya ama waxaa la odhan jiray ama lafaisa sidaa ka xiguu ka di'i jiro waqiyo waaleedisog baa la odhan jiray oo xagaa cadduhu xaggaasuu ka di'i jiray xaggan buurarhii iyo dhulkan kama di'i jirin waqooyiga iyo ilaha kama di'i jirin xaggaa wixii u guuraana dee u iska nimcaysanayay oo xagaaba ma arkayn wixii xaggan ku soo hadhaana bishaasi dhibaatay ahayd waxa ku xigay mid laydhaa bishii xagaa madoobe haddana ku xigtay oo waxaa la odhan jiray dibukaadii oo roobkaa ka soo bilaabi jiray buuraha madmadowbu ka soo bilaabi jira oo dibukaadi baa la odhan jiray xagaa madoobaha markaa xagaa madoobahaasaa di'i jirayoo xoolihii kala gure idihiibaa de iyo xoolihiibaa kolkaasaa dee dhiisha la cugi jiray xagaa madoobuhu galo kaasaa dhiisha la cugayo halkaasaa barwaaqadu dee ka dhacaysay oo idaha dee saasaa loo maalayo looduna sidaasay u noolaanaysay oo dee labadii karmoodba haddana xigay laba biloodoo karmeedba haddana xiga labadii biloodoo karmoodbaa xiga waa gugii waxa aan ku guda waa lixdii biloodee guga waxaa aan ku guda jiraa labada diraacood waxaa la odhan jiray bil diriir iyo bil kuxdineed baa labadaa la odhan jiray labada karmoodna waxaa la odhan jiray labada naaf baa la odhan jiray dee naafafku waa afare dee labuunbay kolkaa ama naaf madoobiya naaf cadduunbay ku bilanaysa sidaala naafafkaasaa la odhan jiray karantuna waa sidaa halkaa markay joogto lixdii biloodee jiilaalba haddana bilaabmaya
lixdaa bilood ee jiilaalka iyaguna ma sidaa guga oo kale ayay labalaba u kala qaadmayeen labalabay kala qaadmayeen horta u horaynta waxa u horeynaya labada biloodee kuxdinta waxa la yidhaahaa waa laba god uun iyadu labadaa kuxdinood iyaa jiilaalkii kow ahaan jiro u horrayn jiray oo waxaa la odhan jiray kuxdintii ma da'day halkaa ma ku da'day haa haddii laydhaa waa hogaanka waa hogaanoo dirirkuna wuu ka dii diraacduna way ka dii baa la odhan jirayoo neef qabow baa ka soo baxaysa dadka buucaddaa jooga hadduu kuxdintu ku da'do sidaasaa la odhan jiray dadka qaarkii dabaqalloocyadaa la yidhaahdo xidigo toddoba oo halkaa qiblada meelahaa ka soo baxo oo yaa la odhan jiray waa dabaqa loo dhixiyo si gudub buu u dihi jiray kuxdintaasi si dadban oo intay bari kasoo islaan galbeed u kacday weydaarkaa la odhan jiray ama singudub baa la odhan jiray bil uun bay noqonaysay kuxdintaasi haddana dirirkii baa ku xigay oo dirirkuna waa afar waxaa la odhan jiray dirir gudban iyo dirir bayaxow alaal dirir garbo iyo dirir gudban afartaasoo isna ahaa wuu dihi jiray oo isna sidaasuu haayo dee roob jilaaloo la helunbuu ahaan jire guga kuma jiro oo nimcada dee waana way dihi jireen intuba lixda biloodba berina way qaadi jireen afartaa god markaa ma hal bil bal afarkaa god waxay noqonayaanu waa li- wax laba laba dirira iyo laba daalalaah oo dirirkaa ama laba heli jiray sanadna labuu heli jiray dirirku ama daalaladaa laba heli jirtay sidaasay ahaydoo markaa waxaa ka dambeeya cirirkii haddana oo jiilaalaa ka dambeeya cirirkii cirirka lix god baa lagu sheegaa dirirka waxaa lagu sheegaa laba god baa lagu sheegaa bal inagoo godadka een, xidigaha geli doona lixdii bilood ee jiilaalka inoo dhammaystir lixdii bilooda jiilaalka wartaasoo kuxdintay ka bilaabmaysaa labadii dirirkaa haddana raacaya laba kuxdinaa raacaya laba ciriraa raacaya waa kuxdin oo bila iyo dirirka oo ama bil hela ama laba hela halkaana bil weeyi labadii kuxdinta iyo labadii cirirka waa lixdaa bilood waa lixdaa bilood lixdaa bilood weeyaa jiilaalku dabadeed waxaa bilaabmaya dee di- diraacdii baa bilaabmaysa oo xidigaha la godka laydhaa foocaar baa dee ka bilaabmaya wakhtigan iminka aynu ku jirnaa waa jiilaal waa jiilaal jiilaalka iminka aynu ku jirnaa ma kuxdinbaa ma dirirba ma daalalla kuxdin way dhaaftay imika xilligaa imika aan ku jirna bishii labiyo tobnaad soo maaha way dhaaftay dirirkiibaa imika la jooga ama haddo ama yaanu di'ine dirirkiibaa lagu jiraa bishaa koowaadna waxay noqonaysaa daalalay noqonaysaa labadaa bilood ee ka dambeeyaana waxay noqonayaan cirir jiilaalkii sidaasuu ku dhan yahay labadaa bilood ee ka dambeeya ee sanadka cusubdee bisha koowaad waa daalalo labada bilood ee ka dambeeyana waa cirir bilahan oo kale ee qabowga daalalladiina ay bilanayso dirirkiina aynu ku jirno sooyaalkii dhaqankii hore soomaalidu maxay dadku qaban jireen dadku dee waxay ka qaban jireen xoolaha oodaa loo adkayn jiray oo qabowgiibaa bilaabmaya waxaa la odhan jiray war xoolaha oodaa la odhan jirayoo waa la oodi jirayoo een, hadduu dee naqda'o waa laga foorarin jira xoolaho waa la qululin jira oo meel di- meel diiran baa la geyn jiray waqooyigaa diiranaayo kolkaa dhaxanta noocana aan lahayn oogadaa laga kaxaynaya oo laba cadaab baa jiraa la odhan jirayoo dhaxanta jiilaale oogadu waa cadaab baa la odhan jiray cadceedda guga ee waqooyiguna waa naar baa la odhan jiray ee gubanka waa saasay kale ahaan jirtay oo ninka dee xoolaha yaqaanaa waagii hore kolkay dhaxantu soo dhacdaa dee xoolaha la qululinayo ilaahay dee dhulka naxariis buu ugu roonaan jirayoo dee ninka xoola yaqaankii cadceeddana wuu ka iman jiray uun een, dhaxantana wuu ka qululi jiray oo sidaasay ahayd
inagoo ku guda jirnaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee uu martida inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed liidhaash bal waxaan weydiinayaa godadka lixda bilood ee guga iyo lixda bilood ee jiilaalka ee uu tiriyey oo siddeed iyo labaatan goda oo dayxu maro soomaalidu sooyaalkaa hore maxay ku kala magacaabi jirtay siddeed iyo labaatanka god sidayna isku qaadan jireen waxay isku qaadan jireen lixda cirir waa lix god cirirku siddeed iyo labaatanka god waxaa la odhan jiray godka u horeeya faruur cirir kabaallaa ku xigay jidcuur baa ku xigay jidbiriq baa ku dambe yaa u- ku xigay duugata godka la yidhahbaa lixdaa u dambeeyey yaa u dambeeyey daalallada waxay ahayd libcas baa u horaysa godka la yidhaha libcas baa u horaysay xoor godka la yidhaha baa ku xigay sidaan odayaasha ka maqlay mareeg baa ku xigtay madhan baa u dambaysay dirirada dirirgalaal baa u horreeyey Een, waxaa ku xigay kabaa waxaa ku xigay dirir garbood baa ku xigay dirir bayaxa ama dirir bashkax baa ku xigay gudbin baa u dambeeyey dirica lagu jiray aa gudbin baa u dambeeyey diric awlaad awladaalkaa la yidhaah waa kolkaa dee diracda laga sheekaynaya diric awleediyo baa la yidhaah ma ogtahay oo kaasi waa kolkaa roobka laga sheekaynaya taasi siduu u di'iya siduu u soo wajahan yahaye buu ahaa kaasi laakiin een, waa to- waxa ku xiga markaa kuxidintiibaa kuxidintii unbaa halkaa joogta kuxidinmaha iyo halkaa jooga iyadoona waa laba oo kuxidin naaf iyo waxa la yidhaah iyo kuxidin diriir baa la yidhaah oo midina naafkay xigtaa oo xagga gugay xigtaa midina di- diriirkay xigtaa kuxidin diriir iyo kuxidin naaf baa la kala odhan jiray waa kaasoo de afartii godee naafafkana waxa u horeeyey gugiina waxa u horeeyey godka la yidhaaho een, foocaar godka la yidhaahba u horeysay godka foocaar la yidhaahba gugana u horeeyey waxa ku xigay godin baa ku xigtay listan baa ku xigay waxa u dambeeyey laxaha iyaa kaa u dambeeyey afartii diraacood foocaar iyo godka la yidhaaho ma garanaysaa godin iyo listan iyo ururka afartaasoo ahaa dir- godka diraaceedna waayahay xagaaga laxmar baa u horreeyey agaalliwaran baa ku xigtay agaallicaanood baa la odhan jiray afagaal baa kaana u dambeeyey waa labaiyo toban bay ahaayeen labaiyo toban god buu ahaa gugu waxa ku xigay naafcaddaa dirirkiina u horeeya naaf madoobaa ku xigo oo tar baa ku xigo oo mijin baa isna u dambeeya
sideed iyo labaatankaa god ee xidigaha ee samada ku yaalla ee ay soomaalidu isticmaali jirtay waxyaabaha loo isticmaali jiray dhaqan ahaan eed odayadii ka soo gaadhay maxaa ka mid ahaa
dhaqamada waxaa la odhan jiray dadkan isku dhoweyntan isku dhow waxaa la odhan jiray geela ninku axan maleeyaha la odhan jiray ninku kolkuu dhinto axan maleeyaha la odhan jiray axankana geelunbaa loo yaqaana geelana daalalada lama qali jirin afartaa daalalo een kuu sheegayo waxa daalalo la yidhaha geela lama qali jirin way caadaysan jireen waxaa la odhan jiray dee nin baa dhintay daalalo iyuu nin dhintay geella lahaa dee waa wax aaday adkaysteen wuxuu yidhi odaybaa yidhi wara ninka daala la go'ay geel raaciyo odhan maayo nin islaamana axan la'aan ka dareero odhan maayo buu yidhi nin daala la go'ayna geel raacin maayo geel raaciyo odhan maayo yidhi taa sidaasaa loo caadaysanayay mid kalaa jirtay oo waxaa la odhan jiray bisha sabuux la yidhaha af soomaalka waa bisha bilun u dhaxaysa rabadaanta sabuuxiya waa beriis baa la yidhaha geelaa loo heesi jiro waxaan soo gaadhay geelaa lagu sadqayn jiray oo la odhan jiray sabuux ku bilaatay soon weyna ku qundhalaye samow geeleenna sabadkiisa lagu ciyaar bay dumarku odhan jireenoo mashxaraday soo qaadayeenoo sidaasaa geela dee loogu ducayn jiray oo sabuux waa la sabuuxinayaa baa la odhan jiray bilahani kuwan jiilaalkana waxaa loo isticmaali jiray idahaa sumalka loo eegi jiray oo kolka laba biloodoo jiilaala idaha laga sumalka laga sii daayo ayaa lagu dari jiray oo xisaab dee baa la eeganayay xisaab baa la eeganayay xilligaa sumalka lagu dari jiray idaha ee soomaalidu ay ku dari jirtay marka labadaa bilood ee jiilaal dhammaadaan ma labada dhexay ahaayeen magacoogana maxaa la odhan jiray labadani dee waxaa la odhan jiray bilahani hore ee bisha kuxdineed ee jiilaalkaa bishaa hore ee jiilaal labadaa biloodee hore ee jiilaal waa la dhaafinayey laba kolka laga hayo boqol guuraa la odhan jiray oo waxaa laga soo qaadan jiray ragga qaarkii karantii kolkay afartan habeen hadho iyaa laga soo tirin jiray afartan habeen baa gugii hadhee ma garanaysaa afartan iyo labadaa bilood ee een, jiilaalka waa boqole soo ma garanaysid boqol guuradaa kolka laxda laga hayo waa lagu sii dayn jiray waa ragga oogada ragga ku dari jiray laakiin ragga waqooyigu ee gubanka toddobaatan bay iyagu ka haynayeen oo meecaadan ugu darayaabay odhan jireen oo iyaguna toddobaatankaasay ka haynayeen oo sidaas ahdo dee xisaabaha laguma qaldamayn
maxay ahayd sababta ay xilliga u eegan jireen ay sumalka ku darayaan idaha haa waxay u eegan jireen iduhu ma qaadi karaan waana waxa xoolaha u adag waana waxa u jilicsan laxdu inaanay birshaa waxa laga dhigayay dee shan bilood bay qaa- qaadaane bilba halkaa ku jirta moogtahay dheeriya bishaa guga inay daaqdo oy noolaato waa looga dan lahaa hadduu roobku bishaa isqaata inaanay bacad ku dhalinna waa looga dan lahaa marka ay laxdul waa laxi waa gaal baa la odhan jiro inaanay hore u gurinta hore loogu dara hore u guri jirto karantaba way guri jirto in karanta la maalo oo islaantu subag dhigatana waa looga jeeday sidaasay xisaab adag baa hidoorna ka shaqeeyeen
godadka xidigaha ee aynu ka sheekayno guurka iyo dhalashada wax ma ka sheegi jireenoo soomaalidu dhaqan ma u lahayd haayoo dhaqanba u lahaydoo waxaa la odhan jiray ragga dee ninka dhasha god godadka qaarkood ninka dhasha geelaba loo dhigi jiroo dadee cawaanaa la ahaa geelaa loo dhigi oo ninka geela u dhigaa la odhan jiray sababta loogu dhigayna wuu inkaar buu qabaaye reerkan waxba ka hadhaynne udhigaa la odhan jiroo godka la ydhaaho mijinee u dambeeya naafafka godka u dambeeya loo dhigi yaa la odhan jiray waar geela u dhiga
haddii geela loo dhigo ilmaha yar oo uu noolaado muxuu noqon jiray Wal- way macnaha dee way tafaafulayeen baan u malaynayaa Wal inay tafaafulayeen baan u malaynayaa oo dee waa wax odaya ka soo gaadhnay ma ogtahay godka tarka la yidhaa waxaa la odhan jiray waa god wanaagsan oo kunla joog iyo kunla jiif baa la odhan jiray oo ninka godka tar dhasha waaga u dhasho tolkii dad rag badan baa ka dhashay odhan jireen kolkuu dhintana rag badan baa raacaa la odhan jiray waxa ku xigay naaf madoobaa ku xigay oo waxaa la odhan jiray intaa timihiisu madow yihiin unbuu dhiilwan unbuu dhereg haynayaa kolka cishada tinka ceera wareemo oo uu ka baxaya gaajuwaanba baxayaa baa la odhan jiray yaa la odhan jiray naafcaddaha ninka dhasha intaa uu tima madow yahay kuma soo joogsadee cishadu tinka cira wareemuu dhergaabaa la odhan jiray waxbaa dee waxba waxbaa lagu salayn jiray ma ogtahay oo xitaa idahan waxaa loo eegayay god baa loo eegaya laguma dari jirin uun god baa loo eegayo agaalicaanood iyo dee afagaalkaa iyo waxaasaa lagu dari jiray xagga soomaaliga markaynu soo noqonno godadka ay guursan jireen kuway haay dee waxay ahayn godkana kuu sheegaya ee agaalicaanood iyo afagaal iyo waxaa la odhan jiray afagaal hadday ku hagaagta isnin ayaan mayna waa ayaan baa la odhan jiray oo godkaasa aad loo jeclaayoo loo guursan jiray iyo agaalicaanood iyo maree godka la yidhaahay iyo waxaasaa dee aqallada la dhisi jiray xilligaas wuxuu ku soo hagaagi jiray guga mise jiilaalku ku soo hagaagi jiray goortuu doonaha ku soo hagaagay kolkay dayaxani meesha oo habeenkaa marayo unbaa laga eegaya ama jiilaal ha ahaato ama gu ha ahaatee intaas waxaynu ku soo gabagabaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolkan awdal waxaan ku soo qaadannay xilliyadii iyo bilihii hore ee soomaalidu sidii ay u isticmaali jireen dhaqan ahaan iyo waxyaabaha u ahaa sooyaalka waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo wanaagsan
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana bal aan jallahno dhinacii muusiga waxaan idin soo qabanaynaa codkii xasan aadan samatar iyo heestii balanbaalis
sida meel barwaaqa oo buura dhaadhe webi baal marayo sida meel barwaaqa oo buura dhaadhe webi baal marayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna beryaayo barbarkana daruuru kaga beegan yiino waaguna beryaayo berdihii magooliyo awbaxii gadal baxay balambaalis qalimale balambaalis qalimale balambaalis qalimale balambaalis qalimale had balaanka booda hadmayay bidhaanta had banaanka boodaan hadda iigu dhaanta biligtaada waata kalgacaylka biirtu bilicdaad wax dheer tahay biligtaada waata kalgacaylka biirtu bilicdaad wax dheer tahay meel baad ku hawro maajeen baldhiidhiyo maadhiyo baluulu meel baad ku hawro maajeen baldhiidhiyo maadhiyo baluulu barkaysku soodeen ambahal ugaadhiyo baryaha dad soo marin markay isku soodeen ambahal ugaariyo baryaha dad soo marin on weli burlaga goyn biyuhuna qulqulaya sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo yankubu badara wadmai midanta yankubu badara wadmai midanta biligtaada waata kalgacaylka biirtu bilicbaad wax dheer tahay biligtaadu waata kalgacaylka biirtu bilicdaadu wax dheer tahay hawdiyo banaano beshunaabad bariisada barqinaysa maalku hawdiyo banaano beshunaabad bariisada barqinaysa maalku ay beri heestaasi balanbaalis ah uu qaadayay fanaanka xasan aadan samater waxaa ugu dambeysay eh, idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada intaan mar kale kulmi doonno oo anigu ah ibraahim xasan daandure oo idin leeyahay nabadgelyo
beri samaatay dhalintiyo barbaartuna gacantiyo balooli bulshogego mutaystiin sida loogu beeramo subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba subaxaan ku boqdaba yaan kugu badhaadha admariin